gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yabooh ayaa dhagax dhigay dhismaha wada interlog ah oo laga hirgelinayo degmada daynile ee gobolka banaadir munaasabada dhagaxdhiga wadadan ayaa waxaa gudoomiye ku-xigeenka ku wehlinayay maamulka degmada daynile iyo qaar kamid a odayaasha dhaqanka degmadaasi cumar maxamuud maxad alle gudoomiyaha degmada daynile ee gobolka banaadir ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada dhagaxdhiga mudana guddoomiye farxaday noo tahay inaad maantay noo dhagax dhigtay waddadan la yidhaahdo barwaaqo amba xaafadda barwaaqo waana kaaga mahad celinana waanu ku faraxsannahay dadkina reer dayninle sida ay diyaar u yihiin oo tan keliya maahane laamiyaal ay diyaar ugu yihiinna waadba maqashayba ayakaa ku hadlay codkooda waxaan rabaa codkaas oo dhinac walba ah oo hal dhinacun u jeedno maahane oo dayninlo dhan ah aad diyaar u ah inay ayakoo kaashanaya maamulka gobolka banaadir runtii inay dhisaan dalka ay dhisaan oy degmadooda dhisaan kaalmadiinna ay ku dhisaan iyo tashigooda intaba runtii farxaday noo tahay waa soo dhowaynaynaa waddadan waa bilow waddooyin horuu jirayay ay ka mid tahay kuwa soo socdana way u horraysaa oo u horrayso tan laamiga ah dhabarkeenna ah iyo kuwa kale xaafadahaba gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yabo ayaa maamulka degmada daynile ku bogaadiyey horumarinta degmada waa ku faraxsannahay in aan maanta dhagaxdhiggan kala soo qayb galno xaafadda barwaaqo halkan waxaan u jeednaa in dukaamo iyo guryo waaweyn oo si fiican u dhisano inay waddadan ku soo jeedaan laamigii uu gadaalkeenna maro dabcan waddadaanu marka waa waddo muhiima inay muhiim tahay na waxaa la ogaa doonaa markii interlogga la saaro oo la dhammaystira hadduu ilaaha yidhaahdo bulshada sideedaba inay isku tashato waa wax aad iyo aad u qiimo badan far keligeed fool ma dhaqdo maamul hadda bulshadiisa aan ku tiirsanaynna hadda maamulna ma noqon karo shaqana ma qaban karo marka maamul iyo bulsho isku tiirsan ayaa wax qaban kara aniga dhowr jeeroo meelahan oo kale aan ka qayb galanna waa sheegay waxaan ku idhi waxaan idhi bulsho xunna ma jirto degmo xunna ma jirto waxay u baahan taha keliya madax aragti leh oo hoggaamida oo bulshadaas abaabulshay u baahan tahay si kastaba inta badan degmooyinka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga hirgelinayay waddooyin laami iyo interlog ah kuwaasi oo qaar ka mid ah lagu dhisay mashruuca hal dollar ku dhiso dalkaaga